waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal allaha u naxariistay cabdi maxamed awmagan oo cabdigalayah loo yiqiinay wuxuu ahaa gabayaasi aad ah curinta maantada loogu fududeeyey nin walbana waxbaa lagu bartaaye isaga jacaylka geela iyo ammaantiisa ayaa buno loo siiyey markaas buu wax walba oo aan diinta ahayn ka sarraysiiyey markaas buu guur iyo inuu reer yeesho dartiis uga raagay markaas buu doobnimo ku weynaaday qaalin ama qurbac saka ah inuu ka bixiyo mooyee si kaleoo dhan buu ugu faraacday waana ma dayicin waana ma baylihin waana ma ergin martida oo caanihiisa uu ka durduura ha joogtee lama sheegin hala irmaan iyo kuwa gurantoona oo sahal looga dadoocay hase ahaatee cabdi geelii waa u tarmi waaye wuxuu ku taani jiray maruu intuu kadin yeesho inuu xerada ka buuxsado wuuse ku guulaysan waaye markaas buu inta meel fadhiistay keligii isla hadlo wuxuu wax maamiyaba ugu dambaystii ayuu iska dhaadhiciyey bilaash baad isku dhibaysaaye sowgalayaxow geelba kuma shancanin oo taana markhaati ma loo hayaa haayo marka hore waa cudurkii dhowrka jeer ku soo noqnoqday ee indigaha ka layn jiray geeliisana kala dhantaalay markhaatiga kalena waa labadii nin ee ay walaalaha ahaayeen kuwaasoo inta magaalo galay shaqaale dowladeed noqday geel iyo dhaqashadiisna ka shiilaad baxay oo magaalaba ha galeena nimankii uu ku kari waayey mushaarka ay qaataan barkii inay geel siistaan dabadeedna ay isaga u dhiibtaan ha u dhaqaaleeye maalintii dambe ayuu isaga oo geeldoona wuxuu u sabcaaday nin seedigiisa oo gabadh walaashii tahay ay u dhaxday kiibuu hungo iyo gacmo maran kala soo laabtay inkastoo uu geel fiicanna lahaa wuuna u han weynaa daraartaas buu tiriyey geelaalkan quruxda badan ee calaacalka ah wuxuu ku bilaabay dhugmalaysaga geela tacabkii iga dheeroo dad ninkan dhuganaayo walaashay u dhisnaydoo dhowrka wiil u lahaydna dhacan buu iga saartay anna dhoombir ma qaato oo col dhaqaaqay ma raacoo booli dhool kuma keeno nimankan la dhashay oo dadka iigu dhowaana dhakar weyn iyo dhoon iyo inay dhiil ku listaanoo dacadiid u hurdaan oo karuurkooda dhammaan oo dhallaankoodu u maalo taas xun bay ka mareen anna kaan dhaqanayo dhegadiisa u haysto dharaar nool daba joogay oo dhudhunkayga habeedda sidiisii ugu dhooboon korkii dhaayin la moodo dhag caleynay ku tiidoo dhibic roob ku dambaysiyo dhacadiid ayihiisiyo dhaka meel la yidhaahdiyo dhuyac lay marinaayey meel buu dhow ka qabaayo dhashii wou kici weynayoo ilaah wayga dhantaalayoo middii haatan dhalaysiyo middaan dheef ka sugaayey middii soo shindhawayso korka dhool gulla moodoo giddigay dhataclayn iyo qaalmihii ka dhammaaday intaa markuu yidhaahdo ayuu inoo raacinayaa tabaha uu geela u dhaqo iyo siduu ugu hagar baxo siduu u darmiyo ee uu u jeel bixiyo siduu ugu arooriyo ugana shubo ceelasha kuwa ugu biyaha wanaagsan siduu tuugta uga ilaaliyo sida markuu fuliyo uu ugu duwo berrinba berrinka uu ka wacan yahay ee dhirta uu jecel yahay loogu roonaaday wuxuu yidhi cayn walbaan u dhaqaayo dhanahaan ka shubaayo dhogafteeda xumaan iyo jeelka waan ka dhacshaayo dhanaankii cusbadiiyo ayxan yaale u yaalna woogu soo dhaqsadaa maalintay dhuuli oontoo dhuubato ololayso oo caloosheedu dhidhnaatana kuba dhowrta rafaadkee dhabigaan inta saaro dhabbihii ku ridaayo erid ay la dhukaantiyo dhalaandhahool uma quure iyadoo weli daadan dhirtuun baan hadhiya annagoo u dhabacdaayoo i yar baan dhakiyaayoo tuugga soo dhukubaayaan dhibsaday qalamkiinniyo hadba dhiinla gashaa qorraxdoo dhici doontiyo casar baan ka dhibtaayoo ku dheelmaa hilinkiiyo habeenkaana ma dhaaftee guulahay ku dhaxraayo nin xun baa dhambasuuse dheelallow ma aqaano dhowrad baan u noqdaayo dheladoo dadka haysiyo dhaxantaan ku kacshaayo dhagta waaga arooriyaan dhudhubceel ku horaayo dharka way iska furaayo dharaan baan guntadaayo kaalinkaan u dhisaayo biyahay dhunjinaysiyo wadaantaan u dhiftaa maalintaasan dhawaaq iyo dhibteedaan ku jiraayo soori wayga dhunqaal jeerahoy ka dhaqaaqdana dhiiranaan iyo ciil iyo dhirif baa igu taagan markaan dheeha rakaado dharagtooy cabbi weydana hilinkan ku dhigaa habeenkaana dha' weeye dhalaabtaa ka dambaysana dhambaliisiyo cawskiyo dhurbahan ku duwaayo caynkaas waan u dhaqaa ugu dambaystii wuxuu isweydiinayaa bal haddii aan geela sidaas u dhaqo oo suuq magaalo inta u kaxeeyey aanan lacag dhaafsan haddaanan dhar ka gadan haddaanan yarad ka bixin oo tarmintiisa awgeed aan dumar oo dhanba u huray haddii xeryaha aan u dhigo aan qodaxda weynii midba yarba uga dhammeeyey sumaddii dabka ahayd ee qoladayadu dhigan jirtay haddaan uga turay haddii jacaylkiisu imaansheeyey oo dhirgihiisu ay camal carruurtayda noqdeen haddiiba intaas oo idin rumbiya kama dhibcaana ay tahay bal waa yaabe yaa garan kara sababta uu iigu badin waayey sow amarla ila maagay ma aha wuxuu yidhi haddaan meel kala dhowrana intaan suuqa ku dhaaday dheemantii lacageed iyo dhar xadhiidha ma siisanoo dhuuniraac kama naadin intaan dhaafsaday naagana kama dhiibin haweenoo dhacaas uuga turaayey xeryahaan u dhigaayana go'da wouga dhammeeyey sumaddaan dhiganaynoo cududdaa ku dhilayn iyo dhibcihiina u diiday dabna waan uga dhaartoo shiidad baan ku dhajaa furaan dhaawac lahayn iyo dhinacaa bidixdaahaan dhagta fiid uga gooy dilkaheeda dhammaysna carruur baan ka dhigtaayo dhabtayday ku gam'aano dhareerkaan ka tiraayo hadba waa dhunkadaa dhab haddaan wax u fiirsana ma dhaqaala darrayne amar buu igu dhaaf dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo iduu maanta halkaa inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebay